Nabaddu waa tiirka koowaad ee wada noolaanshaha bulshada, la'aanteedna aanay jirin nolol dhammaystiran oo bulshada dhexdeeda ah. Isdhexgalka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada ayaa door weyn ka qaata horumarka iyo xasilloonida waddanka, waxaana lagama maarmaan ah in si wadajir ah looga shaqeeyo nabadda iyo wadajirka. Odayaasha dhaqanka, haweenka, iyo dhalinyarada ayaa door weyn ka qaata nabadaynta bulshada deegaanada Jubbaland, iyagoo mas'uuliyad iska saara sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa muhiimadda ay leedahay nabaddu. Afhayeenka Salaadiinta Jubbaland, Ugaas Cumar Xiiray, oo hadal ka jeediyay madal looga hadlayay isdhexgalka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada, ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leedahay nabadda.
isdhexgalku muxuu yahay yaa isdhexgala haya yaa loo baahan yahay isdhexgalo dad soomaali ah isku diina isku dada isku mabda isdhexgeli kara isdhexgalka laga hadlaya kaa wey soomaali baan ahay dadkaan iskaga dhex jiraa ma aha nuxurka laga hadlaya waxaa weeye dadka jubbaland ee soomaaliyeed ee jecel inay ummadda soomaaliyeedna wax noqoto jubbalandna ay wax noqoto wey inta isdhexgalaysaa wax isku ah intaa wey waa og tihiin meel kastoo dagaal ka dhaco waxa dilahaya waa sooma ka yaalla waa soomaali kan kale xagga yaallana waa soomaali miyay waxaynu soo mari jireen ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaas ilaahay weynaa baan dacwo u nahay ilaahay waxaan ka baryaynaa arrintaas inuu inuu naga qabuujiyo waayo wax isdilahaya waa un soomaali dhanka kale gudoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose marwo faado macaadan kateela ayaa dhankeeda ka warbixisay doorka ay haweenku ka qaataan nabadda iyo ka shaqaynteeda iyadoo bulshada jubbaland ugu baaqday inay si wadajir ah uga shaqeeyaan nabadda dhallinyarada iyo haweenka halkan fadhiya odayaasha noocyada kala duwan markaan nabad ka hadlo nabad qof kasta dan bay u tahay nabad markaad gurigaaga seexato sariirta habeenka aad tagto oo saa u tataabato ko waxaad ka tataabanaysaa ama baal kuusii fuulaa nabaday ka mid tahay amaa laguu soo galaa nabaday ka mid tahay amaa cawada nabad ku seexat nabaday ka mid tahay nabadana haddii la helo oo nabad ku seexatana waa waxa ugu wanaagsan adduunka nabadana waxaa ka shaqeeya dadka wadadega ayaa nabadda ka shaqeeya nabadda waxaa ka shaqeeya dhalinyaro iyo haween iyo odayaal iskaashaday